gudoomiyaga degmada xudurwaaneedo magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamuud ayuu weheliyeen gudoomiye ku-xigeenada amniga iyo siyaasadda iyo howlaha guud iyo reedandhisowka yashii dekee dhismo argada jidka hariiriya garoonka diyaarado iyo magaalada gudoomiye cumar cabdulaahi maxamuud yaan mahadnagay fataax bacol foundation hirgeliyahayta aargado bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin dhammaan gudoomiye ku-xigeenka degmada gudoomiyaha xafiiska dibudhiska cabdinuur oo meel erays ku dareer fatax bacol foundation injineerka dhammaantiin eediyadasan salaame salaankubacda iyo bahal saafadaba salaankubacda geekamay intaan roognaha intuuna dhagax dhegna aarga oo astaangnagadaas magaaladan xudur astaangnagadaas intuuna dhagax dhegna waanu ku dhagax dhegna wadada oo meel erays hata xaaladan hatala ka sugayay oo geedkana iritanaya intuuna ku dhagax dhegna wadadana wadada oo eelboorka ku baxaas ee waayo walaan wadadan dooran may baaha una hata wadooyinka kale maninfurun iyoon waysuubiidoon inkastoo iyo shaqo ku dareerta wadooyin kale hoolukaa iyoon madi hooliyo la dhammaay iyo may lan suubii doona aargooyin oo qurux badan lan suubii doona laakiin hadad geegtan walownan dooran may buaha ilo keliya ninfurun oo hudurlaahugalo reedkan eelboorka eh lanka diyaarada kudega may fadaane magaalo qurux badan aarga qurux badan le intuus arago fadaan may buaha mayl erays oo wadadan oo eelboorka mayl erays hakubahaas eh maybuaha markan mudaasay magaalada maybuaha positive image iyo ku baxe walowna daneeyano oo magaaladana ku daneeyano oon mayl erays waqti badan geliyahaynona antaasay eelboorkee la dhasi mayl erays lanka eelboorka ku dega aarga araga magaalo qurux badan oo geeda kaalan wadooyin iyo dhisanyin soora street laayda ka jaran oo dhasan antius araga yaa iyo dantayn eta iyo waana fadaan haddii ilaahay era aargadu iyo nagada doontato warwiinku bedeli doonta bilcido magaalada xudur iyo enala ka dhisahay jidka hiriiriya garoonka diyaarado xudur iyo magaalada